aan ku horumarnay booliiska puntland ayaa sheegay in howlgallo ay kusoo qabqabteen tiro ka mid ah kooxda al-shabaab oo weeraro ka fulin jira puntland gaar ahaana magaalada gaalkacyo sida warkan uu gaalkacyo uga soo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq howlgalladan ka dhanka ah kooxaha dilalka iyo qaraxyada ka geysta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo muddooyinkan ka socday daanta waqooyi ee gaalkacyo ayaa sida ay laamaha amniga puntland sheegeen lagu burburiyey shabakad a qayb ka ahayd dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada gaalkacyo inkastoo waqooyiga gaalkacyo ay ka dhaceen dilal isxigxigay oo loo geystay xubno ka tirsan maamulka ayna sheegteen mas-uuliyadiisa maleeshiyada al-shabaab haddana ma jirin cid xilligaa ay laamaha amniga usoo qabteen ha yeeshee howlgalkan ay ciidamada ka wadeen xaafadaha waqooyiga gaalkacyo ayaa lagu soo qabtay xubno xiriir la leh al-shabaab sida ay sheegeen taliska booliska gobolka mudug ee dhanka puntland taliska qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen xubno dilal iyo qaraxyo ka geystay gaalkacyo kuwa oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab isla markaana ay socdaan baaritaano lagu ogaanayo xog ka badan midda ay bixiyeen kooxihii lasoo qabtay taliyaha qaybta booliska gobolka mudug dhanka puntland muumin cabdi shire oo waraysi kooban siiyey v o e da laanta afka soomaaliga ayaa ka waramaya kooxaha la qabtay iyo waxa ay yihiin
may waa arrin rasmi oo tidho weeye waa tidhaa waxaa booliiska gobolka mudug ay qabteen shabakad argagixisaha oo u qaabilsanayd al-shabaab dilalka qorshaysan ee gobolka mudug khaasatan magaalada gaalkacyo
haddii aad taliya nala wadaagtid shabakadaasi bal habka ay u dhisneed ee u abaabulneed iyo falalka ay gaalkacyo ka geysteen manaa waxaan kuu sheegi karaa hadda inay toddoba qof yihiin saddex qof oo ka mid ah ay baxsatay baarisna socoto weli intaasi waa hordhac ayna ku jiraan laba sargaal ah kuwii hogaaminayay shabakadaas oo al-shabaab meesha u fadhiyay may lama odran karo weli al-shabaab saamayn bay ku leeyihiin meeshatan waa suurtagal inay wax dilaan kana qarxiyaan laakiin waa gaari doonaa meelahaas
kuwa hadda baaritaanka uu ku socdo marka laga reebo iyo kuwa hadda lasoo qabtay ma jiraan tuhunno kale oo aad qabtaan oo ah shabakado caynkaana inay ka jiraan gobolka
waxaan qiyaasaynaa inay jiraan dadyow kale oo al-shabaab u hayay mataqaana shaqo sida kuwa wax u jaajuusa oo mukhaabaraadka oo qeybta qabanay inay kuwo kalena ay jiraan oo aan ku daba joogno laakiin weli xogta ma hayno dad mataqaanaa mashinada geystay inay jiraan iyo in kale ma xaqiijin dilkii ugu dambeeyey bishan gudaheeda ka dhacay loona geystay xubin ka tirsan dowladda hoose degmada gaalkacyo ee puntland waxaa sheegtay mas-uuliyaddiisa maleeshiyada al-shabaab hadda howlgallaa socday bal marka ugu dambaysa howlgalladan iyo qabashadan ma la dhihi karaa waxaa wada shaqayntii shacabka iyo laamaha amniga ayaa sahashay in la qabto kooxo caynkan oo kale ah
ha waa dadka shacabka waa nala shaqeeyaan waayadan damba kalsooni fiican baa soo bitay waana sababta keentay inaan al-shabaab ka qabanno oo aan ka guuleysano marka waana kuwii waday dilalkii ugu dambeeyey iyo kuwii ku xigay
si kastaba howlgalkan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor waqooyiga gaalkacyo lagu dilay xubno ka tirsan shaqaalaha dowladda hoose ee degmada gaalkacyo oo shabaabkuna ay sheegteen in ay ka dambeeyeen dilkiisa cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo